eedda xanuunka jadeecada iyo saameyntiisu aada bay u tiro badan tahay waana waxaweeye dadkana aada bay u haysaa waxaweeye waana tabaalaysan yihiin dadku waxaana keenayo dhibaatadaas oo dhan keenaya waxa weeye macnaha waa tallaal la-aanta aan ilmihii tallaalayn hadda ilmihii la tallaalay bilbatalan oo kale ilmihii la tallaalay qof marbay u maraysaa isagoo ciiriyey oo jabeecadii hayso haddana banaankiisa irbahaya xabadda qadajiinta markaasiisa fursan uu mahay
waan gartay marka xanuunkan waxaa la sheegayaa inay dad badan u dhinteen bal dhimashada bishan maxaad noogu sheegi kartaa
dadka meesha tarhabta sida anagu marka ma amni koodi karo ilmahan hadda adigu saddexdaas qof iyo saddexdaas kale oo qof toddobadaa qof anaga hadda dhimashada intaa uun baanu anaga hadda noo xeraysan laakiin in badan oo ana soo gaarin baa jirta laakiin anaga toddobadaa qof baa noo xeraysan waa tahay marka toddobada qofba maa deegaanka balabusle ku dhinteen toddobada qofka balabusle ku dhinteen ha haye maxay isugu jiraan marka dadka
waa rag iyo duba iyo hooyadood iyo gabdho iyo wiilal haye caruurta marka da-dooda ilaa imise jir weeye waa saddex iyo toban jir labiyo toban jir toban jir laba jir lix lix sano jir iyo toddoba jir
waa tahay marka caruurta iyo xilligay dhinteen waa xillima ma toddobaadkanba ma toddobaadkii horaa maya waa labadan wiig weeye labadan wiig weeye maanta tan baa mid la xabaalaya maanta wataan hadda hiya mar kale aan kula hadlayo waa gartay waa ilmo mi ah
ha waa gabar ha saddex iyo toban jir oo xanuunkaa u dhimatay ha haye deegaanada kalena maxaa laga soo sheegayaa oo idinka idinka fogfog
deegaanadaas kale kolley waa iyagana shabeecadu waa haysaa laakiin hadday dadka guurtadaah iyaga ma ay teginin soo ma ogin waan gartay guurtada badanaada annaga guurtadaana noo keentay shabeecada marka guurtada badanaada tuulooyinkaas kale ma ay tegin way soo dhaafeen oo waa kasoo gudbeen laakiin xanuunku wuu jiraaye ilaahay amarkiisa iyagu maaragtay dee tiin mobilkuna waa tagaa waan gartay maaragtay meelahaas wuu tagaa tuulooyinka kale tiin mobilkaa taga
waa tahay marka dadka haatan xanuunka uu hayo guud ahaan balabusle iyo deegaanada hoos yimaada maxaad ku sheegi kartaan tiradooda
dambe tiradiisa lama sheegi karo waa waxaan tiro iyo cadad midna lahayn weeye
haye iminka m c h ka imisa qof baa idiin jiifa xanuunkan haye hadda markan toban baa jiifta haye maxay isugu jiraan tobankaa qof Carruur- ca- waa caruur muxuu ahayta yar yara waxa weeye oo waxa ugu weyn lix iyo toban jir baa ugu weyn haye marka xaaladooda bal ka waran see bay tahaa xaaladooda qaar baa serious qaarna hadda waxaad moodaa ilmo soo farfariisan hayaad moodaa qaar xoogaa hadda waa dhaqdhaqaaqeen oo waa socdeen laba ilmoodna hadda waaba serious ayaga waaba ka sheekisanahayba haye marka xanuunkan maxaa sabab u ah baad is leedahay miyuusan tallaalkii waa dhoweyto laga tallaalaya xanuunkan caruurta deegaanka uusan soo gaarin dee kambaynkaan gaarin bu ilmuhu kambaynna ma ay helinin tallaalkuna ma gaaro annagu tallaal yaroo m c h ka dhaafsan ma anu haysano m c h kaas un baanu ku tallaalaa wuxuu noo yimaada m c h ka un baanu ku tallaalaa laakiin tallaal kambayn ahoo wareegahoo baadiyihii gaara ma haynaano haye marka dadka ugu badan oo xanuunkan uu soo ridanayo maxay yihiin
waa dadka ugu liita dee waa dadka maxaa ta da-yarta oo weeye markaasaa aada iyo aada ugu liita da-yartaa haye ma reer guuraaba mise waa magaaladii waa reer guuraaga waan gartay magaalada waa joogaa laakiin kuma badna magaalada sababtaysa magaalada waa waa magaalo tallaalan weeye magaalada waan hadda dhintay ama u yaala qof magaalada a laguma arko Waan- magaalada ilmaheeda iyo dadkeeda waa wada tallaalan yihiin ilmaha magaalada waa tallaalan yihiin waa gartay marka toddobada qof ee dhimatay waa dad reer guuraaha mi ah waa reer guuraa weeye reer miyi weeye oo- oo miyiga laga keenay haa oo miyiga laga keenay weeye Hay- Midba asagoo garaab aha miyiga laga keenay kabacdina markiisaa loo soo istaajiya midaba markiidu haye marka xanuunkan ma wuxuu u muuqanayaa mid een, sii siyaadaya mise waa soo yaraanayaa
maya soo yaraanhayo mid sii fidayo sii faafayaba u ogyahay haye waa kaa bal maalintii oo kale een, Sii faafayo oo sii fidahayo oo soo badanhayo u ogyahay waan gartay maalintii oo kale imise qof buu soo ritaa maalintii oo kale waxaa naloo keenayaa waxaan cadad iyo xisaabtoona lahayn midaan labadanadu meel jiif ma lihin oo ilmaha la jiifiyo oo wixii la keeno la jiifiyo ma lihin xaafadahaanu jiifinaa xaafadahaa la geeyaa haye maxaad u qabataan marka dadka Dadkaa jiifiyo qolo la jiifiyo iyo ma lihin anagu balbalooyin dadka la seexiyo midna ma lihin anagu waa tahay marka dadkaasi maxaad u qabataan
annaga haa dee waa daaweynaa anagu waxaanu eheli karnaanu ku daaweynaa waxaan kasoo gadan karnaa farmashayaashana waa kasoo gadanaa wixii daawo aho ama qandhajabin ha ahaato ama faleebo ha ahaato ama antabiyootiga ha ahaato waa siinaa dee annagaa ugu dadaala waa tahay maadaama aad tiri xanuunku wuu sii siyaadayaa dadka uu soo ridayna way isi soo tarayaan dawooyin aad kula tacaashaan dadka ma haysataan dawooyinka waa haysanaa bisha cas baana siisa marka deegaanada hadda balbisla hoos yimaadoo kale iyagu maxaad ka warhaysaan dadka xanuunada uu soo rito laidiin soo sheegayo iyaga xoogaha waa fiican yihiin sababta sakiin moobeelkaa taga soo meegi wixii baadiyaha ma ahaan baadiyaha anagu waxaanu ka waraysana ma hayno laakiin tuulooyinka sida seemad oo kale sida buugi oo kale sida sallax oo kale waxaa taga tiin moobeeladaa taga sida balanbal oo kale wadada adig wadaagsin oo dhan waxaa taga tiin moobeelkaa taga ma garata iyagu waa fayrus way iska fiaxaya hal qof keliyahaaba faafin kara waa fayrus waan gartay aa fayrus weye waxaan waxa weeye waa dad ama dudbo ah ama deegaana qof keliyaha inta halkan ka qaaday tageer xaafadaa kale tagay uu ku sidayaha
haye waxaa nagu maqaalaa hooyo iyo saddex carruur ay dhashay inay hal mar u dhinteen taa maxaa ka jira hooyo iyo laba caruuraha ay dhashay saddex caruuraha ay dhashay kowdhe kow nin saddex caruurahoo uu dhalay laba caruurahoo kaleoo midna kaamka laga soo qaaday oo kaamka uu degan yahay oo kaamka uu ku dhintay kaamka waxaa ku dhigantay afar cirod baa ku dhigantay kaamka anigu intaan hadda aqaano oon ogahay waan afar gartay cirimood baa ku dhigtay kaamkaasi xaggee buu ku yaalaa shan kilomitir buu noo jiraa
yaa degan ma barakacayaasha mise dadka deegaanka barakacayaasha marka san- een, afarta carruurta ku dhimata waa barakacayaal miya ah waa barakacayaal afartuba haa haye ma dadka xoolaha ay dhaafeenba ah waa dadka xooluhu ay dhaafeen barakacayaasha haa haye kaamka haddii aad tagteen bal maxaa xaaladiisaad ku sheegi kartaa annagu waa tagnaa kaamka waa tallaalaa waa tagnaa laakiin haddii qofkan fayruskii markuu ku jiro oo fayruskuu ku jiro haddaa tallaasho waxba ka taranayo soo maogin waan gartay dilihii wuxuu hargabsan yahay waxaana wuxuu ku sugayaa sidii hargabkii oo kale waxa weeye duus buu leeyahay hindis buu leeyahay ilmihii markaad aragto waxaadan u kala saari karinin ilaa iyo saddex beri uu joogo inuu yahay waxaani hargab haya iyo inuu yahay fayruska shabeecada kusoo jira saddex beri kabacdi baa waxaad arkaysaa ama ceebkii afka ka garanaysaa dhagaha ka garanaysaa indhaha ka garan kadhaa ma garata waa tahay marka ba- marka iyada ku jira haddaa tallaasho waxba tari mayso mhm, waa tahay marka bal busle een, in muddaa ma markii ugu horreysoo tiro intaa la eg xanuunka jideecada ay u dhintaanba ah ha weligay ma arag aniga intaas sanaan joogaa dhowr iyo labaatan sanaan joogaa weligayna shabeeca intaa tare looga saasoo kale loogu dhigta ma argano